burburkii dalkeenna ku habsaday ayaa waxa uu si weyn u saameeyey dhallinyarada soomaaliyeed kuwaas oo xilliyada ay ka soo baxaan kolajyada waxbarasho aan helin shaqa u qalantaa dhallinyarada ayaa la daala dhacaya shaqala-aan baahsan kuna sababta dhallinyarada soomaaliyeed in waddamada reer galbeedka ay door bidaan kana tahriibaan dalkooda soomaaliyeed iyagoo khatar gelinaya naftooda halka qaarkood ay ka badbaadaan halka qaar kalena ay khatartaasi ku habsato naftooda qaarka soo hadha ayaa la daaladhacaya shaqalaan baahsan oo isugu jira kuwa fursado maalgashi samaystay oo ganacsiye yar furta iyo kuwa gidaarada shaqalaan baahsan la jooga haddaba dhallinyaradaasi oo raadiya xasan guuni la hadlay ayaa ka warbixiyey sida dhallinyaradaasi soomaaliyeed lagu abuuri karo fursado maalgashi hadladoodiina waxaa ka mid ahaa magacayga walaal waxaa la yidhahdaa beder cali maxamed niyahow alxamdulilah maasha allah anugu aragtiyada haddaan cabiro dhallinyarta deegaanka siyaa waxyaabaha fursadaho ama shaqada abuurka ama looga abuuri karo waxaan is leeyahay balmaamulada iyo hay-aduhu inay iska kaashadaan inay dhallinyarta da-yarta ah xirfado loo abuuri karo hadday aqoon noqoto sida waxyaabaha oo harqaanadaoo kale waxyaabaha farsamada gacanta oo kale dababka oo kale waxyaaba xirfado qofka haddii xirfad la baro noloshiisa isagaa iska dabaraya oo xaggaa laga saaciideeyo maxaas leeya wax weyn bay ka bedeli lahay deegaanka inta kale waxaa labaad waxaa weeye inay qofkii wax iska yar bilowday ee la arko inuu geedi socodkiisa iyo nidaamkiisu uu ogaa u baahan yahay wax caawiya isagoo wax yar oo iska ganacsi yar ahoo miisley yar iyo waxyar meelaha wadwata in uu kabitaa loo sameeyo uu wax heli karo loogu daro bismillah magacaygu waa maxamed aadan waxaan ka mid ahay dhallinyarta ku dhaqan degmada dhoobley waxaan odhan karaa waxaa shaqa lagu samayn karaa amba ganacsi loogu samayn karaa shaqa abuura sida mataqaanaay inaa loo sameeyo kuwa qaryonaha gaadhigacanka sidoo kale wata waxyaalaha haysta inaa loo kordhiyo lala kabo la bogaadiyo la garab galo sida kuwa kale dukaamada yaryar ee mataqaana bagaashka wax yaryarka yaallo badeecadaha yaryar loo badiyo si ay lafahooda iyo naftooda kor ugu qaadaan oo loo dhiirigeliyo asaan odhan karaa saas fikradaasaa loo samayn karaa sida wax sida goobaha lagu barto inaa loo furo goobaha lagu barto xirfadaha sida harqaanka sida mataqaanaaye waxyaalo badan combyuterka oo kale waxyaalaha adigu inaan la baro si ay goordhow mataqaanaa ay ugu shaqaystaan ugu ganacsadaan mataqaanaa ay